sababtoo ahaa ardaygaygibuu ahaa wuxuu ahaa xubnihii ugu cadcdaa college-ka dhiganayay xiriir wanaagsan baana dhex socday marka kolle qof aad saaxiibad dheeraa tihiin ardaygaagii ahaa marka xukun ku dhaco kolley dee dareenka qofka hasoo kale wadaagaan wadaagayaa oo qof ehelkiisoo kale u dhow baan hoon halkaas way dhibeysa annaga waana dhibta anagu aad baan uga xunnahay dhinaca kale dee waxa weeyaan waxbaana qof aan in badan soo wada shaqeynay personal inaan isu garanay shaksiyad ahaana way i dhibeysaa laba weriye ayaa la xukumay maxamed cabdulaahi xuseen iyo axmed diiriye marka waxaadna carabka ku adkaysay in mid uu ka mid ahaa ardaydiinii aadna aqoon aada u dheer isu lahaydeen marka waa kuma labadaba aqoon dheeraha isku leenahay midna saaxiib dheeru college-ka la yahay midna waa ardaygii college-ka waxaa v o eeda la hadlay guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac waxaana uu sheegay daruufaha jira ee adag ee ay ku shaqaynayaan suxufiyiinta somalilan inay ka mid tahay tayadarro dhanka aqoonta ah eeddaas miyaysan idinku soo noqonayn haddii aad ka mid tahay madaxda waxbarashada ee somalilan khaasatan kuwa saxaafadda laga barto waa run anu horta waxaan nahay somalilan ee collegekan ku dhex yaala somalilan baan madaxdiisa ahay eedun way nagu soo noqonaysaa waa runtaa laakiin mid baa jiroon doonaya inaan ka dhawaajiyo ururka suxufiyiinta ee soolja ee somalilan way yimaadeen collegeka booqashayna ugu yimaadeen ardayeed way la kulmeen xafladahoodii way kasoo qeybgeli jireen weriyihii naga soo baxayna weriyay u aqoonsan yihiin marka la wareysanayana meeshii ku taalay magaalada borame meesha keliya hatae ugu daaweyna saxaafad laga barto somalilan baan oran karaa ku tilmaami karaa ugu daaweyna wayna sheegin wayna caddayn laakiin waa wax jira waa ardaydaas way naga soo baxeen aqoonta way jirtaa laakiin aqoonta imisaad arag dadka ha soo baxaa qof das sibuu noqdaa qof xumaadaa u jiraa qof wanaagsanaada jira umana jeero wariyaasha xun laakiin iyayna oran un eed iyayna ka dhigin aqoon daraa jirtay aqoonta way jirtaa laakiin shaksiyadda qofka siduu doono noqon karaa mustaqbalka waxaa kale uu guddoomiyuhu sheegay oo ku celceliyey dhowr jeer in nidaamka madaniga ah aan loo raacin sharciga loo cuskaday wariyaashan in laba sana lagu xukumo waa maxay sharciga loo loo isticmaalay wariyaashan horta kiiska waana la xukumay haddana waxaa nagu maqaalaha andiil baa la qaadanaya horta xukunka iyo xukun la-aantaba waxa u taalaa cidda maamulka ah ee gacanta ku haysa annagu dhedhexaad baa nahay marka laga hadlayo waxbarashada tayadeeda dabcan adinka ayaa ka mid ah sida aad sheegtay iskuullada wakhtiga dheer ka shaqaynayay ee somalilan khaasatan magaalada borame miyiidnan ardaydiina college-ka dhiganaysa ee saxaafadda baranaysa idna u sharaxin sharciyada qabanaya haddii ay qaanuunka jebiyaan ama warar aan sax ahayn ay ay tebiyaan waan ku sharaxnaa weliba garyaqaano aqoon u lebaa u dhiga una sharaxay laba iyo soddonka qodob ee artical ee dastuurka somalilan u yaala waa loo dhigaa waxa qabanaya iyo qawaaniinta